bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacanoo wanaagsanaa khiyaartana dhegaysataa idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan iyo si kasta oo caawa idiin soo gaarayo maqalka hagaagsan ee raadiyaha dalsan ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale kula wacanoo wanaagsanaa khiyaartana dhegaysataa iyo caawa oo habeennimo isniin ah tallaado ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad sannadka laba kun saddex iyo labaatan hadduu rabiidma qodobadanu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta daafuray shirka culummada soomaaliyeed oo ka furmay magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirkan waxa uu ka sheegay ahmiyadda xilligan uu u leeyahay dalka
haddii diintaani hows iyo hasra oo intaa boqol sanamee ay isdilaayeen la yidhi ay midaysay war annagoo maanta midaysan waxa noo dhim wax yar waaye waxa yartaa diinta intaan cuskanno aan midowna horena aan soconno aqoonteenni waa leennahay dhaqaatiir naguma yara injineer naguma yara siyaasiyiin xataa naguma yara maxaa
haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho oo ay ka soo qaybgaleen culimaa u diinka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan qaar ka yimaaday dalka dibaddiisa iyo weliba kuwa ku sugan waddanka waxyaabaha uu daaran yahay iyo ahmiyadda xilligan uu leeyahay uu ka warrami doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada kale aan idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqonayo ehelada wiil dhallinyaro ah oo askari ka tirsan ciidamada dowladda uu ku dilay inta u dhexayso balcadiyo muqdisho oo sheegay inaysan aasi doonin wiilkooda ilaa iyo cadaaladda laga soo taago askarigii dilay
ileeka uma darnaadeen wiilka waa sawirannay diyadiin oo dhan waa u sheegnay isbitaal madiina geysanay rinjiina la geliyey cadaaladdaa la sugayna anaga maaan mana la aasi doonintii oo wiilkiin xaq keeni doono
haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa dhacdada lagu dilay wiilkaasi dhallinyarada ah iyo weliba halkay ka dhacday qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in duqeymo ka dhacay duleedka degmada xaradheere ee gobolka mudug lagu dilay afartan dagaalame oo ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada dowladduna ay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka mudug qodobada kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo maanta dalka dib uga soo laabtay si adagna kaga hadlay weerarkii kooxda al-shabaab ay ku qaadeen xarunta dowladda hoose ee xamar sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa cuqaasha gobolka sool oo kusii qulqulayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi oo dhowaan uu ka furmayo shirka lagaga soo horjeedo maamulka somalilan
soomaali kala go'aysaa ma jirto waddanka iyagu ka go'i maayo soomaaliya soomaali baannu nahay soomaali baannu ahaan doonnaa dhiiggii dhiiggii awowyaasha iyo bilaash umuusan daadan dhiiggii awowyaasha iyo bilaash umuusan daadan wuxuu u daatay waxay ahayd in ay helaan jamhuuriyad soomaaliyeed oo mid ah kuwii maqnaa baannu doonaynaayo kuwo kale uqaasha maanta gaartay magaalada laascaanood ee gobolka sool iyo xiisadda magaalada laascaanood oo laga baqdin qabo inay ka sii darto ayaanu caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa xilli golaha wasiirada somalilan ay hore u diideen in shirar ka dhanaa xukuumadda somalilan ay ka dhacaan magaalada laascaanood haddaba sidee ayay suuragalay tahay shirkan ay cuqaasha ka soo jeeda magaalada laascaanood ay ku madalsan yihiin in lagu qabto gudaha magaaladaas inuu qabsoomo
walaalow raggaas maamulka somalilan ee hadlay ee yidhi shirkaas wax khilaafsan somalilan laguma qaban karo laascanood iyo gaasmadu iyo dadkaas cuqaashaya masiirkooda u tashanayaan ma qaban karaan warkaas ay dhaheen waxa weeyaan waa war yacnihii aan macaan ugu fadhiyin soomaali iyo sooliya sanagaay dadka degan iyo magaranaysaay waxa weeyaan waa war ay iska dhaheen uun ciidnaga hadda iyaga kama amar qaadato wareega ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa shirarka ka soconaya magaalada laascaanood iyo go-aanka xukuumadda somalilan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ayaada caawa kaga boga doontaan ee mar kale iyo mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga raadiyaha dalsan ee muqdisho Waxaa la isu dagayaa, la isu daba markayaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan wadeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal uu agi nacab yahay, dollar qaata dul yahay, shacabkuna dawlad yahay. Alla macid bay ka dadan tahay
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay habeen wanaagsan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahartis intiinaan ku sugan gobolka banaadir iyo weliba gobollada ku hareysan ayaa si toos ah nagaga maqli kara fmkaas waxaan u gudageli doonaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka goordhow waxaan soo baahin doonaa shirka culummada soomaaliyeed ee ka furmay maanta magaalada muqdisho islamarkaasina uu daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud hase ahaatee caawa waxaan ku bilaabeynaa barnaamijkeenna inta u dhexeysa muqdisho iyo balcad waxaa ee, gelinkii dambe ee shalay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya uu ku dilay wiil dhalinyaro ah kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdifataax muxudiin xaaji maxamed kaasi oo la sheegay in xilliga dilka ay u geysana- u geysanaya askarigaasi ka tirsan ciidamada dowladda uu caafima ama daryeel caafimaad magaalada muqdisho u- si loogu sameeyo aabihiis uu gaari ugu soo qaaday islamarkaasina uu dib ugu noqonaya degmada balcad ee markaasi gobolka shabeellada dhexe askariga dilka geystay ayaa la sheegay in goobta uu ka baxsaday kadibna waxaa la sheegay in ciidamadu ay soo qabteen wararku waxay sheegayaan in qorayga dhashiikaha la yidhaahdo in gaariga ay saarnaayeen oo nuuciisa lagu sheegay inuu ahaa mid nooha ah wiilkan la dilay aabbihiis oo uu daryeel caafimaad toddobaadkiiba laba mar ugu soo qaadi jiray magaalada muqdisho iyo weliba ee qaar ka mid ah qoyskiisa ay saarnaayeen in qorigaasi dhashiikaha uu ku dhuftay taasi oo sababtay geerida wiilkaasi dhallinyarada ahaa ee lagu magacaabi jiray cabdifataax maxamed muxdiin xaaji maxamed iyadoona intaasi kadib ay xigtay in ehelada wiilka dilka loo geystay inay eh, dhibanaha dilka loo geystay inay kala xaajoodeen maamulka degmada balcad ee gobolka eh, shabeellada dhexe sida ay sheegeen waxaana eh, intaasi kadib xigtay in maamulka degmada u xaqiijiyeen wiilka dilay eh, wiilkooda in la soo qabtay ama askariga dilay wiilkooda oo la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya in gacanta lagu soo dhigay maamulka degmada balcad oo eh, ka hadlay arrinkan waxay sheegeen in wiilkaas ay soo qabteen hase ahaatee ehelada wiilka laga dilay waxay sheegeen in marnaba wiilkooda aanay aasi doonin ilaa iyo ilaa maahine cadaaladda laga soo taagi doono askarigii dilka u geystay oo ay sheegeen in haatan la doonayo in la hoosaasiyo kiiskooda maxamed muxdiin xaaji maxamed oo la dhashay cabdifataax maxamed muxdiin xaaji maxamed oo ah wiilka dilka uu u geystay askarigan la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya ayaa caawa barnaamijka wareega kaga waramay sida dhacdadan ay u dhacday iyo ee sababta kaliftay inay aasi waayaan wiilkooda oo muddo ku dhow afar iyo labaatan saacadood marxuum ah
maxamed muxidiin xaaji maxamed anagoo degmada dacad ku dhistay waxaan nagu dhacday ilaahay kuma darnaaday shalay galabti qadaarihii labaiy tobanka heer dhami wiilna laga dilay balcad garisdiina meel la dhaho gurigiisa u dhow markaas waa gartay dalkana degmada waxay ka noqotay ilaahay kuma darnaadee walax dalkaas waxa iska eh qofkana xaq anuu lahayn camal dad adoontii hore lasoo gatoo lagu shaqaysan jiray camal waa gartay ilaahay kuma darnaada meeshan adiga kaaxoogudi waxaa layidhaha ma taqaan qof dad adoon qof haysatoo kale eh meesha wax xaquuq la yidhaha ma jiran canshuur waa nalaga qaadaa loorka boliiska waa nalaga canshuuraa xisbada waa nalaga canshuuraa ilaahay kuma dar shiraalka waa nalaga canshuuraa baabuurta waa nalaga canshuuraa guryihii waa nalaga canshuuraa intii waa nalaga diyaaru sii eh aa xaqi nabadgelyadii aa kalana haye in la nabadgeliyo bes ma ninkii kuu siiyey baabuurkiisa canshuur kaa siiyey shugaarka kaa siiyey badarka kaa siiyey biyihii kaa siiyey dardeerihii lagu tacdaaya xataa webiga oo socday canshuur kaa siiyey hadaa nasadiisa oo asagoo wax kaa galabsanin laamiga dhexdiisa ku dhex dilaysa gabar waay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wiilkan la dilay halkee lagu dilay
degmada barxad banaankeeda lagu dilay garasiile Ee, si guud haddaad ii sharaxdo siduu falku u dhacay waxaa dhacayaa gudoomiyaha qaasin ninka gule amniga balcad bay xil saarnaa baabuurka saarnay M- waxaan rabaa inaad dadku u sawirto siday dhacdadu u dhacday wiilkan markii la dilayay baabuurka uqa xamare ka yimid masbuuc laba mila keliya laga dhaqaa bayogland haye
maalin ilaa keena labada lugoodna dhibba waa ka go-antahay mid baa jaban tahay haye ilaahay kuugu darnaayee duqada keliya waa ka fadhiyaa waa gartay asbuuci laba jeer saddex jeer oo xamar ku qaadaa yaa qaadayo ciidanka oo hadda dhintay baabuurkana duqaa iskale ilmihiina maxaasaa dhalay ilaah kuma daraada xamara keliya looga soo dhaqaa isbuuci laba jeer oo qaadaa shalay tii asoo soo socday garaziila kusoo dhow balcad soo galeen oo iska socdaan wadada iska dhex socdaan waa gartay gaari cabdibele gadaal ka yimid haye
wax oo macnaha ii sheeg xataa iskuwadda xataa ma ahaanba laamiga dhinacna wuxuu ka yahay eh, waa ka samaysan yahay jid dhinacna jid cariyo ka yahay waa gartay dhinaca laamiga ku saadan liig cabdibele dhinaca kaloo samaysan ku saadan haye
idinkoo saadanaya xabad basiike ah baabuurka ooda looga qaado waa gartay oo baabuurka kan horeeyo midka kalena dambeeyo
waa gartay kontarool iyo meel kontarool u dhow iyo la ahan wax saad isku cariiriina la ahan marka eh, saa rabaa kaayelaha war waa waaya marka waxaa ku weydiiyey markii ee, gaarigaas risaasta lagu furay ee, marka laga soo tago in wiilkaas uu ku geeriyooday yaa kaloo la saarnaa waxaa la saarnay aabihiis oo duqa xanuunsan eh haye wiil kaloo duqa garabka ka kale oo lugaha ku goon yahay haddii la qaaco la dejiyayo la- laba wiil waa si dhalaa qooda midka dhimanaayo iyo mid kaloo saarno kursiga saarayeen
waa gar sariirta oo keliya marka laba dhaqaayo la saarayo iibkaa saarayeen haddii saxaro u baadaasaasa iibkaa saarayeen
haye qof qof oo wax oo hadda ka tuugayo oo ma ahan mafahant wa waa gar- labada wiil labada wiil iyo duqa iyo gabaroo dhala iyo la celiya weyta baabalka saarayeen marka ee, risaasta ee, gaarigan lagu furay marka laga soo tago in wiilkaas uu ku geeriyooday dad kale waxyeelo ay soo gaartay miyaa jiro haa guraayadii baabuurka iyo wixii firilkii gabdhaha cunuga ee wadatay aa laba gabdhood iyo laba cunug firilka gaareen Ee, gaariga marka uu risaasta uu ku furayo ma gaarigooda ayay daba socdeen mise waa ay hor socdeen baabuurkeeda hor socday cabdibilaha dambeeyey
marka waxaa lagu maqaalo ah inay meelo kala duwan ee, wadadu dhowr jeer isku dhaafeen taasna ee, kadib ay sabab u noqotay in risaasta la horiyo Ee, ma dhabaa warkaas ma ma ma ma magas arkin bu haye marka aa iskuwadaba waa heebno baabuurka waxaan ku sheegaa ilaahay kuma dirnaa baabuurka haddii xataa ka dayi mari xataa baabuurka xabadaha haddii dabada kasoo galeen waa wadada ay u celisay ogtahay haye laakiin daaqada shirka madi ku anta wiilka ku dhima doono xabadaa laga soo gelshay waaya marka intaas kadib maxaa xigay labadaas baabuur mid garab socdaan sheegkaas oo laamigaas kala jeed nimankaan laamiga kaloo nadiifka ku socdeen nimankaan jeed laamiga kale ku socdeen waa garta marka intaas kadib maxaa xigay waxaa xigay ilaahay kuma darnaa duqe aa baabuurka daculiga xabadda ku dhacday na kugu taa lahaa baabuurka gaduudiga duqaya waa darawal hore ahay baabuurka xogaa istirinka aadiyey cunka databar dhigay baabuurka geerka kala duniyey ilaahay kuma darnaa xagga xagga marka istaageen baabuurka istaageen arkeen soo noqdeen kala soo noqdeen iyo hadda ama basi siiyeen okay marxaba waa baxeen duqa wiilka kalaba midkiga kalana saarteen waa soo baxeen wajida yimideen maxaa lagu bishinalee maxaa ku bishin oo kaa galabsanay ama kugu sameynay ama nagu haysataa yaa waaye marka cidda aad u tagteen ee aada weydiiseen ee inay ee, ciidamadaydu idin dileen adaafooda yidhaahdo qaasi gurdub oo waxawee taliyaha ciidaman we
haye haa oo taliyaha leh oo baabuurka cabdibilaa la saarnay maamulka degmada waa bagaasiga maanob haye kadib marka idinkana yidheen waxaas waa dhexeen ikaan anakaa dilnay haddaan haye waana ka dhaqmaynaa waa garteen waxaan lagu dishay maxay yihiin horta aadamna dishay mahamee xaqaan lagu dishay muxuu ahaay maxaa kaa galabsanay maxaa kaa halayn ma ku cayni ma ku aflagaadeeni micnaha maqoryaa soo qaadani maxaa lagu dishay waay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo yaa waaye cid aad u tagteen ee idiin sheegtay in ee, dilkaas iyaga ay ka dambeeyeen ee qirteen ninka baabuurka saarnaa ku dhahay oo gudoomiyaha degmada oo balcad u xir saarnaa ku dhahay gudoomiyaha u xir saartay qalaabin yihiin waxaa la dhahaa halaafu muqaawla laa muxuu u xil saaran yahay
degmada amnigeeda saa u xir saaran waa garteen baabuurka lagu dilay walaalkeena asaa shirka ka saarnaabu waa garteen amarkana noosa dhibin kala ma sii karnaa kadhisiikaana lagu dilay baabuurka shirka ka saarnaay ilaahay kuma darnaade gudoomiyaha ninka oo amniga u xir saarnaa saas eed kadib waxay ugu maqaalaa inaanan la aasin ee, wiilkii la dilay ma igaga warami kartaa kadib waxa aad la kulanteen ama maamulka aad kala kulanteen iyo haddii ay jirto inaan la aasin saldhiga badaxdaa tagnay saldhiga badaxdaa tagnay hadhaa ninka ninka dilay haddii waa lahaa la leeyahay sharcigaa noola geeyo suwaraacno okay ilaah kuma darnaada xalay lix saaca soo qaadnay waxaa geeyey k d oo k ninka dilay taliyaha saldhiga badaxda aana raacay k d ninka loo geeyey ilaah kuma darnaada wiilka waa sawranay k d oo dhan waa u sheegnay isbitaal madiina geysanay bilisiina la geliyey cadaalada la sugayna anaka mafahanti waa gartay ee, ilaa hadda lama aasin ayaad ula jeedaa mana lahaasi doolintii oo wiilkiin xaq xaq reeli doono marka yaa waay hadda cid aad cadaalada ku sugaysaan haddii maamulkii aad u tagteen ee aad sheegayso inay ee, kiisku qirteen inkastoo aanan anigu cadayntoodu haynin laakiin yaa waay hadda cid aad cadaalada ka sugaysaan Ciddii ka dambeysay- ciddii ka dambeysay haddii ay idiin soo qaban waayeen sidaad sheegayso kiiskana iyagu ay qirteen ee, sidaad adigu sheegayso yaa waay marka cid aad cadaalada ka sugaysaan waxaan ka sugan horta ilaahay aan ka suganaa kadibna madaxweynaha dimuqraadiga warka ku dhawaaqay oo ahaa ninkii qof ku xadgudba oo qaladkiisa in lagu qaadi doono ninkii nin dilo ninkii nin caayo ninkii nin waxaysto madaxweynaha iyo dowladda federaalka ka sugan waaya marka hadda idinku qorshihiina ee, muxuu yahay marka laga soo tago inaad idinku warbaahinta ka hadashaan oo dareenkiina soo bandhigtaan maayane ee, maadaama hadda meydkii uu ee, talaagada idinkugu jiro qorsho kale oo aad hadda aad wadaan oo oo aad cadaalada ku raadsanaysaan oo aad wadaan ma noo sheegi kartaa waa jirtaa afar iyo sac hadday ku ekay soomaali haye
oo shalay labaiy toban wax dhiman la dilay haddana waa maanta amar ninkii haddii xamad loola geey waayo si ciidamada dooda lagu rajiwayo anaka soo xadudila dacwana xamalan loo saana waa marka ee, cidda dishay ee, ninka dilay ee, gacanta ma lagu hayaa mase waa u baxsadeen awoo joogaa wuu xeerayaa saliyaha saldhiga balcad aaba saldhiga xali kusoo dhex xeerin marka ee, haddiiba ee, la idin hayo ee, ninka ee, dilka u geystay wiilkiina maxaad diiday inaad iska duugataan oo aad kadib wixii cadaalada aad raadsataan maxaa duweyna maadaama qofkii ee, folka idiin geystay uu idiin xiran yahay haye marka maxaa duweyna dilka dilay asoo la dilin malaasa walaalkayaali marka idinku go-aankiin waxa uu yahay ninka ninka dila in la idiin dilo
shareecada islaamka ha la qabto ninkaas ninka dilay xaqiisa in la waafajiyo annagana xaqeena
sifo kaleoo laydinku dayo oo maamulka idinku dayan oo arrintan ay isku dayan inay ku xaliyaan ma jirtaa may wax maamul aan kaa rabno ma walaabo maamul aana wax ka rabin qofaan wax ka rabin malaha ninkaan ilaahay ka sokow ninkaan ninka wax dilo shareecada islaamka maxay ka qabtaan haye shareecada islaamka maxay ka qabtaan ninka nin dilo wakaas xaqaasana waafajiyo xaqaas in la waafajiyo inaad dacwo qorno malaha wiilkeena waaasina marka fariintaada kuugu dambeyso hadduu ilaah yidhaahdo tawfiiq hana waafajiyo saasaan ilaah ka rajeeyeyna Eh, cid aad baaq u dirayso haddii dowladda federaalka ay noqon lahayd waan kugu sheegaybo ilaahay ka sokow madaxweynaha ka aqlaay iyo dowladda intaba maxkamada qalabka sideentaba in xaqeed noola siiyo bes wax kaloo arno cadaaladaas waa aanayna mar mar cid kale dacwo qabna ma laha ninka wax dili aabihiis dacwo ugu qabo walaalkiis dacwo ugu qabo hooyadiis dacwo ugu qabo ninka ninka iga dil bes dacwo ugu qabo in xaqeena nala siiyo shareecada islaamka waxay qabtana lala waafajiyo bes
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladan ay isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abordhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegaygee damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada dubai dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska leh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaananta silar waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bremier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intuu muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii
waa hagaag mar kale habee wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka wareegga wararka ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee muqdishona waad nagala socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta daa furay shirweynaha culummada soomaaliyeed kaasi oo ay soo abaabushay culimaudiinka soomaaliyeed iyo golaha majmaca culummada soomaaliyeed iyadoo eh, markaasi shirkan maanta intuu socday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu khudbad uu ka jeediyey waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dagaalada waddanka ka socdo doorka culimaudiinka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa eh, go- waxa uu culimaudiinka soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkaasi ka dalbaday in ay xoojiyaan taageerida dowladda iyo sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen suulinta fikradaha ee sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh kasoo horjeeda diinteena suuban ee islaamka madaxweyne xasan sheekh oo arrimo dhowra ka hadlayana waxuu yidhi shalay gobolka banaadir ayaa wixii ka dhacay waa ogeeyey waxa ugu xanuunka badan ee aan aan aan- aan aad iyo aad xalay iyo aan uga seexo waaye waxaa ka mid ah nin indhoolo ah ayaa joogay bug markii qaraxii dhacay waa la kala cararay qof walba meeshuu aadi karow walxa kaaga badnaa sida wadaadkii indoolkaa xaggee aadaya meeluu aaduu garan waayo inta u dhaqaaq darbi inta u dhaqaaq albaab kale inta u dhaqaaq meesha ugu yimida waa dilan adiga marka maxaa maxaa maxaa- maxaa maxaa ku safeynay maxaa dhahe maxaa dhahe yacni ninkaas qofka oo yacni ay caatifo yar oo naxariis u gari weyday waa indhool meeluu ka baxo waayo waa carari lahaa meeshii nafa gaarsiisaba dabcan waa dhima lahayo maalintiis u jira laakiin asagoo cararayo dhima lahaa kuwa badan ayagoo cararayo dhintay meel walba nimanka meeshaas jooga ninka ka cabsanayo cabsidaadu meel ma leh cudurdaarna ma leh ninka ay rajo uga jirto oo qabo ama biri un nimankan ay soo toosaanne niman soo toosaya ma ahan niman soo toosayo ma aha waana loo caqli celiyey waana loo waxeeyey waana way sheekh soomo waa daata inta wuxuu ka dhawaa culimmadoodii nimanka culimmadoodii waa dileen ayagaa dilayba ma noola nimankii oo culimmadooda waa la dhihi karay ama culimo ay u aqoon kareen waa- dad culimo waxay dilanay kamid yihiin oo dadka uma kala uma kala sooran marka nimankaasi niman loo meel loo riixay iyo cid lagu riixay cid loo xagliya ma qabaane nimanku waa uun imtixaanka adduunyaday kamid yihiin oo ilaahay nagu imtixaanay ilaahayna aan cuskano aan barino aanan iska qabanno aan iska qabanno ahe waxaan rabaa marka culimadii oo allah unanacan xasi jal allah siiye maalintan maanta ay kusoo aaday ee maalintaas ee, baxay ee maxkamadii badbaadada markay soo xukuntay ayagoo dikrinayo oo qaylinayo oo maxaan ku rahda faraxsan lasii waday oo lasii galbiyey ayagaa nasiib yeeshayba man aad iyo aad u nasiib badnaa ilaahay ka dhigay maalintaasi culima naguma yareen waa joogtay dalka culimo waa buuxday meeqayna ahaayeen intii istaagtay oo maalintaas muxuu ahaye kelmad maya tiri maanta marka inta hadda taagan marka maalintaas loo fiiro waaba badan tahaybo maalintaasna culimmada waxay u aamusnaayeen cabsiyay ahayd ee wuxuu inay khaldan yihiin waa loo jeeday nin ay ka khaldaneed ma jirin nin ay shaki uga jiray inay ay- ay kha- ay khalad tahay waxaan oo aayaadkii qur-aanka kariimka ahay oo la tirtirahay ay tahay nin may ka khaldaneed ma jirin caamada oo dhagaha wax ka dhageysata ayaa ogeyd aa fahamsaneed waxaan oo la sheegaya inay khaldan yihiin ay sax ayna ahayn laakiin haddana waa la cabsaday waa la cabsaday cabsidu marka ma marka qaar waxay taabanay caqiidadaaday taabanay waxay taabanay inaad aamini weydo saacadaada inaan saacadna laga soo hormarinayn saacadna aan laga dabdhigayn aad aamini waayna marka cabsida kaa badataasad isleedahay Eh, meeshaan amay ku qarisaa iyo hadalkan haddaa tiraada ama lagu dhaafaa iyo ama lagaa beesadaan yarta haddaa iska bixiso ama amaad ku badbaadaysaa iyo wax lamida iyo ay kugu gelin araa markaa culimo allahay maanta waa idin hortaaganahay xujada aan sheegahay waaye waxaan diyaar u nahay in aan diinta ilaahay a iskale inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun diintiyaan xaaf xif- celinaynaa oon ilaalinaynaa oon waxayna aan u taagana laakiin waxaan rabnaa diinte macaamilka adduunyada dhexdeeda wixii uga khaldamaya ama loogu khaldaya inay toosidaan rabnaa oo siday ahayd ay ahaato kun iyo afar boqol sano iyo jarjar ka hor siday ahayd ay tahay sidaas inay ahaato sidaa iyo asbaabtii ilaahay usoo deji diinta uu noo sheegay sidai inay ahaato nolosha dadka wanaaga ficnaanta haddii diintaani qows iyo hasra oo intaa boqol sano meeg ay isdilaayeen la yiri ay midaysay war annagoo maanta midaysa waxa noo dhim wax yar waaye waxa yartaa diinta intaan cuskano aan midowno horena aan u soconno aqoonteenni waa leenahay dhaqaatiir naguma yara injineer naguma yara siyaasiyiin xataa naguma yara maxaa intaan yartaa waa inta yaroo noo dhiman oo na- waxa keliya na midayn karo isugayn keeni karo reer hebel nama midayn four point five nama midayn karto wax kasta hadday noqoto nama midayn karto four point five lan waaba waa- waaba na qayb- waaba nala qaybiyaba afar iyo intaan yartaa aatiinaa la yiri oo qofna soo tirisay qofna og afartaan waa yihiin la yiri meelay ku sisiman yihiin qof cadayn karta oo inay isla egyihiin cadayn karta male midkaan waa qoladan kale waa nus la yiri meelay nus ku yihiin cid cadayn karta oo soo tirisay magag waa horta wax laga hadlaya hadda em, nasab kale iyo wax kale maaha laakiin meel ay ku yar yihiin cid soo tiriso kow iyo laba soo tiri allah u naxariistee nin la dhihi jiray mawliid macaani ayaa markii la yidhaha dadka laga tiro badan yahay oo istaagi jiray markaasuu idhi jooji dadka laga tiro badan yahay dhihine dadka laga qaylo badan yahay dheh marka waxa waaye eh, waxaan rabnaa waxaasoo dhan hal meel lay xal ku leeyihiin leh. meesha xalka ku leeyihin waxa waaye diinta dhexdeeda waay halkaas meelay xal ku leeyihin in amaan isku raaci karnaa reer hebel haddaan nahay reer hebel anagaa idinka badan qolo inta dhahna amay hayo waa naga badan tihiin nowada amay leedahay isku raaci mayno laakiin wadadan wadadii ilaahay waaye waa wax isku raaci karna qofkii diidan hadda qof qaldan inuu yahay aa loo wada arkaa xaggaa laga wada istaaga Iyo meesha ay ka dhowdahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo maanta ka hadlayay shirka culummada soomaaliyeed oo ka furmay magaalada muqdisho waa hagaag dhinaca kale haddii aanu fiirino magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa kusii qulqulaya cuqaasha ee gobolka sool iyadoo lagu wado in halkaasi uu ka furmo shir lagaga hadlayo xaaladda gobolka oo muddooyinkii ugu dambeeyey wajahayay xiisado eh, lagu diidan yahay somalilan garaadka eh, guud ee sool sanaag iyo ceen garaad jaamac garaad cali waa garaad jaamac garaad cali oo shan iyo toban sano kadib maanta dib ugu laabtay magaalada laascanood ayaa kumanaan shacab halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyeen garaad jaamac waxa uu ka qaybgalayaa shirka ayakatashiga ee xaaladda magaalada laascanood lagaga hadlayo islamarkaasina magaalada laascanood ka furmi doono saddex iyo labaatankii oktoobar laba kun iyo toddobadii ayaa ugu dambeysay magaalada laascanood maanta ayuu tegay waxa uu ku dhawaaqay go-aamo kasoo horjeeda somalilan waxaana uu sheegay in gobolka ama gobolada sool sanaag iyo ceen aanay meel uga go'i karin soomaali weyn siduu yidhi
marka waxaannu leenahay iswaafajiya hadalkiinna iyo ficilkiinna dalkan dhulbahante annagaa iska leh annagaa leh isaaqna lalama laha dalkayaga iyo deegaankayaga iyo masiirkayaga hargayse looga talin maayo nimaan nimaan annaga ahaynna ka talin maayo ilaahay hadduu kuu roon yahay Ingi- ingiriisna dee ingiriisna deegaankayaga idinma siin karo Een, dalkani waa dal eh, dhulbahante dhulbahantaa taladiisa iyo maamulkiisa yeelanaya Een, waxaan maqlayay shalay nin ina waran caddan la yidhaahdo oole garaajaamacow wixii aabbahaa lixdankii diiday ee aannu la'yaa garaad ka nidhi maanta kaa yeeli maayno waxaan leeyahay ina ina waran caddow adiyo tolkaa waxaan idin leeyahay wixii aad aabbahay lixdankii ka diideen la'yaad garaad ka tidhaahdeen maanta anaa idinkule la'ya isa anaa idinkule soomaali kala go'aysaa ma jirto waddanka iyagu ka go'i maayo soomaaliya soomaali baannu nahay soomaali baannu ahaan doonnaa dhiiggii dhiiggii awowyaasha iyo bilaashu muusan daadan dhiiggii awowyaasha iyo bilaashu muusan daadan wuxuu u daatay waxay ahayd in ay helaan jamhuuriyad soomaaliyeed oo mid ah kuwii maqnaa baannu doonaynaa iyo kuwo kale kala goyn mayno waxaan maqlayaa kuwo ku calool ilaahay hadduu kuu roon yahay weli ku maararoobaya wada hadal iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay wax aan soconayn waxay soomaalidu tidhaahdaa dhac guudkii lama hadlo intay saaq dhacan naga hayo ee deegaankayaga uu leeyahay annagaa iska leh lama hadlayno maalinta ay ka baxaan maalinta ay deegaankayaga ka baxaan daris walaalo ah baannu noqonaynaa weliba waxaan leeyahay si wanaag loo helo si aannu idiin kala reebno culimmo haddaad leedihiin jilibbo iyo qoysas haddaad leedihiin iskala reeba idinku ciddiinna tiraahda dhulbahanta dhulkiisa isagaa iska leh masiirkiisa isagaa iska leh taladiisa isagaa iska leh waannu ka reebaynaa inta kale inta kale waannu ka reebaynaa ma aqaan sidaad u kala taqaannaa reeshix isxaaqa reeshix isxaaq muggiisu waa labo waa habar xabuusheed iyo habar magaado habar xabuusheed mar bay kursiga ku fadhiday oo isaaqa intiisa kale waxay ku leedahay war dhulbahanti annagaa u telin jirray waana qali jirray waana qarin jirray ma qaylana kama yeedhi jirine habar magaadlow dhibaatada idinkaa keenay
garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah cuqaasha ee gobolada sool sanaag iyo ceen oo maanta laascaanood gaaray kana mid ah xubnaha ka qaybgalaya shir ka qabsoomaya magaalada laascaanood ayuu ahaa haddaba magaalada laascaanood sidoo kale horaan golaha wasiirada somalilan xubno ka mid oo ku shiray go-aamo ayay soo saareen waxay sheegeen in uusan magaaladu ka qabsoomi karin shir loogaga soo horjeedo xukuumadda somalilan cabdiraxmaan yuusuf waa xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada ee gobolka sool kuna sugan magaalada laascaanood ayaa caawa iga waramay xaaladda guud ee magaalada shirkan sida uu ku suurageli karo inuu magaalada ka qabsoomo iyo weliba wararkii ugu dambeeyey cuqaashii ee gobolka sool ee magaalada laascaanood ku qulqulaya
walaal waa dhowahay xaaladda magaalada laascaanood waxa maanta iyo beryihii u dambeeyey aad bay u kacsan tahay maanta waxaa lasoo dhoweeyey garaad jaamac garaad garaad jaamac garaad cali garaad garaad jaamac baa lasoo dhoweeyey garaadka guud ee beelaha sool iyo sanaag yacayn kumanaan kun oo qof baa soo dhoweeyey garaadka oo in badan muddo shan iyo toban sana ka maqnaa gobolka sool ilaa iyo maalinkii maamulkaas ee xaggaas ka yimi ay yimaadeen oo rag deegaanka u dhashay horkacayeen isaguu ku khilaafay uuna ka tegay shan iyo toban sannadoodna wuxuu ku noqonaa gobolka sool degmooyinkiisa kale iyo sool iyo sanaag cayn qaybaha kale ee somalilan aysan joogin iyo dabaduu ku maqnaa maantuu yimi wuxuu maqnaadaba waan arkaysa oo maanta aad iyo aad baa loo soo dhoweeyey boqolaal qof kumanaan dadku dhow baa maanta soo dhow iyagoo qof waliba calankiisa gacanta uu ku dhawaaqayo soomaali oo mid ah qadiyada soomaaliyeed soomaaliya lama kala goyn karo dhulka yaga annagaa xor u ah hadday maamul noqoto iyo hadday soomaalinimo noqotoba cidna ma khasbi karto cidna soomaaliya nagama saari karto dadku ku dhawaaqayeen calanka buluugana way siteen calankii u dheeraa oo soomaaliya la arkana maanta gobolka sool waa laga dhex arkay waa gartay marka muxuu daarnaa imaanshaha garaad jaamac ee magaalada laascaanood walaalow wuxuu daarnaa shir ha isimadu ay u fadhiisanayaan oo isimada deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn dhulbahante fiqshini warsangeli iyo soomaalida kale soo raacda ee sool iyo sanaag iyo cayn la degan shir waxaa jira ay isku ballansadeen cuqaasha oo garaadada ugaasyada isimada soddon iyo saddex xubnood oo guddiga loo saaray oo gobolka sool lagu qabanayo shirkaasi wuxuu daar xiran yahay inay dadka deegaankaas taladooda aysan dadkaas waqooyi ka yimi ee loo yaqaano somaliland s n m ee buraayo hargeysa ka yimi iyo dad meelo kale iyo puntland dad ka yimi iyo kuwa aysan ka madax banaanaadaan oo iyagu soo leysanaag yacayn iyagaa degan iyagaa leh ay u tashadaan u fadhiistaan tala go-an oo aan cidna laga sugina ay ka gaadhaan taasuu shirkaasi daaran yahay ilaa hadda weli salaadiintii laba garaad baa dhiman garaad jaamac garaacali garaadkii uu weynaayo garaad jaamac garaacali garaad jaamacna maantuu yimi waxa weeyaan dee shirkaasi arrintaas u daaran yahay walaal waa garta marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhowaan waxaa jiray war ay soo saartay somalilan oo ay ku sheegtay in shir looga soo horjeedo somalilan aanan lagu qaban karin magaalada laascaanood Eh, wasiiradii shiray waxay ku shireen gudaha magaalada laascaanood marka sidee baa eh, isleedahay eh, su- way ku suurageli kartaa shirkaas in magaalada lagu qabto Eh, haddiiba haatan garaadadii ay imaanayaan eh, maantii uu ku dhawaaqay garaad jaamac in la qabanayo shirka xaalada magaaladu ma waxaa kuu muuqda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo waa sidee Een, walaalow een, raggaas maamulka somalilan ee hadlay ee yidhi shirkaas een, wax khilaafsan somalilan laguma qaban karo laascanood iyo gaasimadooda iyo dadkaas cuqaashaya ee masiirkooda u tashanayaan ma qaban karaan warkaas ay dhaheen waxa weeyaan waa war yacnihii aan macna ugu fadhiyin soomaali iyo sooliyasanaagaay dadka degan iyo magaranaysaay waxa weeyaan waa war ay iska dhaheen uun cidna hadda iyaga kama amar qaadato cidna war kama sugto cidna wax kama dhegeysato Een, waxa weeyaan dadka deegaanku hawshooday wataan een, garaadada iyo isimada iyo dadka shirka wada iyo hawsha wadana kalsooni bay qabaan awood ciidan ah oo ciidankooda u jooga magaalada oo ciidanka somalilan ee gobolka sool jooga laba kun iyo shan boqol oo askari waxa weeyaan dhulbahante weeyaan oo jaamac siyaadi ugaarihan weeyaan laba kun iyo shan boqol oo askari oo somalilan ku jira oo ciidamada somalilan laasanaad fadhiya ka tirsan Een, kalsooni bay qabaan ciidan oo dadkoodii ciidanka somalilan barh ka yihiin Een, waxa weeyaan kalsooni waxay qabaan ciidan kale oo ciidanka somalilan dul fadhiya oo saddex kun ku dhow oo ciidan eh, diyaarsanaa marka hore oo furmaha iyo eh, maam- kasoo kasoo ruqaansado ciidanka somalilan dul yimi Een, waxay qabaan shacabkii oo kumanaan kun malaayiin ku dhow oo gobolka sool degan oo hubkooda haysta oo guryaha ugu jiro Een, cabsi kama qabaan in maaragtay ay, een, shirkoodaas la faquuqo oo la farageliyo maamulka s n m oo somalilan uu farageliyo wax cabsi ay ka qabaan ma jirto Een, hawshoodana way wataan Een, hadalkaa ay dhaheenna waxaan ku tilmaami karaa wax yacnihii dabayl dabayl weeyo hadalkaas ay u yihi. cidna ma- cidna wax ka soo qaadi mayso waaya marka idinka haddii aad tihiin bulshadii deegaanka dhalinyaradii iyo aqoon-yahanadii magaalada sidee baad u aragtaan shirkan qabsoomayo iyo eh, garaadada soo gaaraya haddii ay noqon lahayd cuqaasha qeybahooda kala duwan ee magaalada laascaanood kusoo qulqulaya iyo eh, dareenka diidmada ah ay eh, haatan muujinayso somalilan Een, walaalow ee, dareenka aqoon-yahanka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka ee, sooliya sanaag iyo cayn u dhashay qabiil kasta ha lahaadeen Ee, sooliya sanaag iyo cayn dadkaas u dhashay een, hal mabda bay ka midaysan yihiin Een, mabda'aas waxa weeyaan een, soomaalinimo kow Een, mabda'a labaadna waxa weeyaan inay soomaali maanta qabiil walba iyo deegaan walba gobolo kasta waxay leeyihiin een, maamul ay ku raali yihiin bay leeyihiin dowladda soomaaliyeed maanta waa federaal Een, maamul labaad inay maamul inay samaystaan oo maamulkoodaas helaan ay u madax banaanaadaan Een, mabda'a soomaalinimada iyo calankaa soomaalida lagu midaysan yahayna ay ka mid noqdaan Een, walowba siiba dadkaas hadda sooliyasanaagi cayn degan waa dadkii calanka soomaaliyeed soo dhiciyey oo maystaha la dagaalamayay lixdan sano ka hor Een, kow iyo labaatan sannadood la dagaalamayay oo ku dhammaaday oo calankaas dee iyaguba dee dhiigoodii ku yimi marka nin kale oo meel kale ka yimi yacnihii inay kama dhegaysanayaan waan kaa saarayaa iyo calan kale aan qaadanasaa iyo yacnihii dad waxaas dhegaysanaya ma aha waa dad ud ka duulaya mabda'ooda yahay fikirkooda yahay soomaalinimo een, calankaa buluuga ah waxay ugu maqaalaa in maanta garaadku uu magaaladu la yimaaday ciidamo tiro badan oo isagu hogaaminayay magaaladana hore waxaa ku sugnaa ciidamo kale qayb ka mid a magaalada waxaa ku sugan mas-uuliyiin eh, somalilan ka socda ama deegaanka ka soo jeedaan ama yaana ka soo jeedine soo ma muuqata marka in mar walba meesha ay ka bilaaban karto dhaqdhaqaaqyo isdiidan uu dhigu ku daadan karo miyeyse kula tahay eh, wax deegaanka xal u ah Eh, haddii magaaladu dhaqdhaqaaqyadaas ay ka dhacaan uu dhigu ku daato shacabkii magaalada waxyeeladu mar walba dadka dhibanaha ah iyagu noqonayaan walaalow horta qofkii dulmi wada yanihii isagaa ku dhibiqda dadka deegaanka sooliya sanaagi cayn iyagu deegaankale kuma duulin guryahoodii bay joogaan guryahoodii bay ku shirayaan guryahoodii bay hawshooda ku wataan wayna ka diyaar garoobeen cid fadqalalayso oo dhexdooda dagaalka bilowda way ka diyaar garoobeen hub bay la soo degeen horey horey haysteen bay la soo baxeen koodii hore ee ilaa iyo dowlad dhicii ay la hadheene maamulada ku kala jiray baa u diyaar ah oo way isfahmeen cabsi kama qabaan in maamulka somalilan ee meesha la jooga inuu ciidan ahaan iyaga u weeraro oo shirarkaas iyo dadka akhyaarta ee mas-uuliyiinta iyo uu waxyeeleeyo cabsi kama qabaan haddii ay dhacdana waxa weeyaan dee waa wax ay ku talagaleen oo waxaweyaan ka laabasho ma leh waxaweyaan hadday dhacdo oo ay isku dayaan somalilan inay dadkaas hawshooda wato ay dhex joogaan ay ciidamada damcaan inay wax ku yeelo ku bilaabaan waxaweyaan dee waa wax markasta dhici kara dadkuna u diyaarsan yihiin laakiin ilama aha waxweyaan hadday iyagu ku dhaqaaqaana waxaweyaan khasaaro bay kala kulmayaan faa'iido kala kulmayaan dadka sooley sanaag degan ka somaliland ku jira iyo ka puntland ku jira maanta way isfahmeen ciidamada ka jirta somalilan ee labada kun iyo shanta boqol ah ee dhulbahante ee ugu jira ee gobolka sool ciidamada somaliland fadhiya ka mid ah waxay diyaar u yihiin haddii dadkooda qori lagu taago inay waxaweyaan xaaladdu ay kala wareegno noqoto bay diyaar ugu jiraan marka waxa weeyaan cabsi taa kama qabaan dadkani masiirkoodayna wada hawshoodayna wataan haddii wax dhacaanna waa- way ku talagaleen waay marka muxuu yahay ahamiyadda shirkan uu ximbaarsan yahay
walaalow ahmiyadda shirkan xambaarsan yahay waxa weeyaan dadka meesha degan muddooyinkii u dambeeyey waxaa lagu hayay dilal waxaa lagu hayay magaranaysaay dhaqaale xumo ha ahaato sida soomaali maanta wax u qaybsanayso wax la-aan ay ka yihiin ha ahaato isku dir dhexdooda ah waxaasoo dhan dhibaataa bay- bay ka sinaayeen waxay hadda wadaan inay nabadgelyo ku noolaadaan inay qabiilada sooliyasanaagi cayn wada degan dadka ehelka ha isu yimaadaan inay wax qaybsadaan inay dadka kale gacmaha kale kula jira iska baaciyaan inay maamul samaystaan inay sida soomaali maanta dee u nooshahay ee ay dekedaha iyo u samaysanayso iyo erboodaba ay u samaystaan inay masiirkooda gacanta ku qabsadaan Een, taas qof kasta oo islaam ah oo soomaaliyana u malayn maayo dee inuu ka diidayo sababtoo ah waxaweyaan qof raba inuu dee tiisana hagaajisto cid kalena waxba yeelin oo ku duulin dhulkiisana raadsan kiisana ilaashanayo oo wax ku samaysanayo oo nabad ku noolaanaya Een, dadka yani ay wada degan yihiin raba inay midku nabadkooda noolaadaan cid ka hor imaanaysa anuu garan maayo oo weliba dee caalamka soomaaliyeed gacanta ku siitaa saan ognahay eh, somaliland eh, burciya hargeysa dadkaa leh waxay sheegtaan inay soomaali ahayn oo calanka soomaaliyeed sheedaan ku tilmaamayaan oo qof soomaali aysan arkin oo jeelka ku ridayaan oo magaranaysaa etoobiya iyo wadamo kale ay leeyihiin baa salka ku hayaan oo diimo iyo gaalnimo iyo eh, lagu faafinayo iyo iyo- iyo baabaarso iyo meelo daran lagu faafinayo iyo khaniisnimo lagu faafinayo waay Een, waa wixii horey ay uga dagaalantay daraawiish iyo soomaalida kale uga dagaalantay marka anagu taas lama qabno waan kasoo horjeednaa walaalow Wa- wa- waa yahay ee, waxaas aad sheegaysa ee, lagu faafinayo ee, caddeemaheeda anaga meena laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaawa magaaladii aad ku sugan tahay waa sidee xaaladeeda ma waxaa jiro ciidamo ee, somalilan ka socda oo dhaqdhaqaaqyo magaalada ka wada ee, ma waxay magaaladu ay tahay caawa mid ka duwan sidii hore bal haddii aad sawir gudiga siiso
Een, walaalow eh, waan kaa siiyey sawir waan kaa siiyey eh, magaalada ciidanka een, gacanta hadda ku haya eh, ammaankeeda iyo geesaheeda iyo jooga ee gacanta ku haya waa ciidan dadka meeshu leedahay u dhashay oo shaarka somalilan xidhan nina cabaasho la yidhaahda gacanta ku haya magaalada amnigeeda Een, ninkaasina waxa weeyaan waa nin een, kun iyo shan boqol ciidan ku dhow keligii haysta oo meesha u dhashay Een, isaguna dadkiisa xabad ku ridi maayo oo ku duuli maayo Een, cid kale oo soo weerartana yanihii u ogolaan maayo oo wax ku rida Een, marka in yanihii simadaas iyo nabadayntaas iyo hawshaa socota in qabiilka kale ee meesha lada degan haddaan qayaho qabiilka isaaq ciidankiisu inuu kusoo duulo meeshaas waxa weeyaan ma dhici karto isagaa ka horeeya ciidamada kale u diyaarsan beesha taas inta labadaasa ka horeeya marka magaaladana xaaladeeda cii- qabiilka kale ciidankiisa ko- qabiilka isaaq waxa isaaq la yidhahda ciidankiisa magaalada gobolka soolcaa oo kuma jiro buuraha laascaanood u dhow bay ku jiraan xeryay ku jiraan sool gobolka sool laascaanood ciidanka iyo shacabka iyo salaadiinta iyo mid kasta oo jooga maanta wax weyaan dadka beesha u dhashay weyaan solisana ku dhashay ciidanka isaaq buruhu ku jira gacanta laascaanoodna maanta hal qof oo isaaqa ma dhex marayo waa waaya marka ee, dhaqdhaqaaqyadan socda iyo ee, shirkan lagu dhawaaqe ee toddobaadkan qabsoomayo soo uma muuqdaan inay ka hor imaanayaan ee, dadaaladii wadahadalladay socday ee, si hoose lagu dhammeyn lahaa xiisadda walaalow dabcan haa haa waxa weeyaan eh, garaadadu way sheegeen eh, dadkan solisanaag iyo cayn waa dad diyaar garoobay Eh, waxa weeyaan waa dad xaq ku taagan Eh, way sheegeen inay mabda-oodu yahay in aysan cid dambe wax ku darsan waxna ka sugin mabda'aas horeba u sheegeen shirkan socdaan waxa weeyaan shir hoosaad iyo maaragtay hawl iyaga maaragtay culus oo u taalay ay xalinayaan Een, waxa weeyaan wax hadda maaragtay een, la dhihi karo waxa weeyaan mabda'a kalaa jira ma jiro mabda'a hadda isugu yimaadeen waa waxa weeye in somalilan isaaq beesha la dhahay burciya hargeysa ciidanka ka keentay inay ciidankooda ku celisay burciya hargeysa burciya hargeysay leeyihiin inay burciya hargeysa ku celiyaan Een, wixii sooliya sanaagii cayn jooga ee aan u dhalan ee dhex jooga een, in iyana ka baxaan oo ama ha ahaato maamulka puntland ha ka tirsanaado ama somaliland ha ka tirsanaado inay ka baxaan dadka sooliya sanaagii cayn u dhashay dhulbahante iyo faqshinne iyo warsangeli iyo beelaha kale la dega waxa weeyaan dadkaasaa hadda xubnaha soddon iyo saddex xubnood ka wada tashtay salaadiintoodii baa ku dhan waxay soo saarayaanna waxa weeyaan wax labadaaba ka madax bannaan aan kuu sheegay oo somaliland iyo puntland ka madax bannaan oo inay iyagu gacantooda ku qabsadaan waaya marka waa mahadsanta waxaa rabaa su-aashiida ugu dambeyso inaan ku weydiiyo inaad ee, igu soo koobto ee, shirkan qabsoomaya ee, goormaa lagu wadaa ugu dambeyn inuu furmo maxaase iga dhihi kartaa hal iyo laba iyo saddex waa laga rajaynaya inay kasoo baxaan
walaalo horta isimadii badankoodii badeen lama harsan waxa uu ahaa qoyaan cabdiraxmaan mustafa oo xasan oo ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka soolca wuxuu igaga waramaya xaaladda magaalada laascaanood iyo weliba eh, cuqaasha kusii qulqulaya ee shirka lagu wadayn dhowaan halkaa uu ka qabsoomo oo lagaga hadlaya xaaladda magaalada laascaanood gudaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo abmeero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ayaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya farsamada waxauu ahaa cabdulwahaab tan iyo kulanti dambo nabadgelyo